أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah itoobiya oo ciidamadii ugu badnaa ku soo daabushay deegaanno ka tirsan dhulka soomaali galbeed haddaba maxay tahay sababta arrinkaasi ka dambaysa warbixin ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa qodobadeenna kale waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo soo gebagabaysay wejiga koowaad xamladii irshaadul ummah ilaa sabiila arashaad munaasabadii xidhitaanka xamladaasi oo kelimaad kala duwan laga jeediyey ayaad caawa faafreebka ku maqli doontaan sidoo kale qodobadeenna kale waxaa ka mid ah shirkado ay leeyihiin imaaraadka iyo turkiga oo isku haysta boobka hantida shacabka soomaaliyeed iyo ilaha dhaqaale ee gobolka banaadir wararkii ugu dambeeyey ayaan faafreebka ku soo gudbin doonnaa sidoo kale caawa waxaan barnaamijka ku soo qaadan doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin duqaymaha bahalnimo ee yuhuuddu ka wadaan khaza iyo howlgalka iska caabinta ah ee duufaanta al aqsa waxaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin xubintii hadalhaynta warbaahinta oo aan ku soo gudbinno dhacdooyinka ugu waaweyn ee gobolka maahir iyo suhayb ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan ooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka يدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan waxaana caawa barnaamijkeenna ku daafuri doonnaa dowladda saliibiyadda ah ee etoobiya ayaa ciidamadii ugu badnaa ku soo daabushay deegaanno ka tirsan dhulka soomaali galbeed qodobkaas iyo qodobo kale waxaannu ku soo gudbin doonnaa xubintii hadalhaynta warbaahinta alaaba halkan waxaa ka soo jeediya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga waxaan caawa ku bilaabi doonaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa shirkadaha imaaraadka iyo turkiga oo isku haysta boobka hantida muqdisho shirkadaha shisheeye ee kooxda riddada soomaaliya ay u gacangelisay ilihii dhaqaale ee ugu sarreeyey dalka ayaa madaxa isla galay sidoo kalena isku qabtay maamulka boobka dhaqaale ee ay ka wadaan garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho shirkadda faavuuri ee maamusha garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimada ah lagana leeyahay wadanka turkiga ayaa warqad rasmi ah oo ay u qortay kooxda riddada kaga soo horjeysatay tallaabo ay qaaday kooxda xasan gurguurte oo ay ku magacowday shirkad laga leeyahay imaaraadka carabta warqadda ka soo baxday shirkadda faavuuri oo la ogeysiiyey safaaradda turkiga ayay ku sheegtay in aysan marnaba aqbalaynin go-aanka shirkadda lagu magacaabo n a v bas oo laga leeyahay imaaraadka taasi oo lagu siiyey inay qaado lacagta hawada soomaaliya war qoraalka kasoo baxay shirkadda turkiga uu leeyahay waxay sidoo kale ku sheegtay in heshiiska loo saxiixay sanadkii labada kun saddex iyo tobankii uu kasoo horjeedo heshiiskan cusub ee hadda lagu howlgeliyey shirkadda n a v bas ee dhanka imaaraadka laga leeyahay khilaafka soo kala dhex galay shirkadaha shisheeye ee lagu kala magacaabo faaburi l l c iyo n a v bas ee ku aadan boobka hantida shacabka soomaaliyeed ayaa kusoo beegmaya xilli kooxda ridada soomaaliya ay sanadkan gashay heshiisyo sharci darro ah oo iska hor imaanaya shirkadaha laga leeyahay imaaraadka carabta oo ka mid ah kuwa boobka dhaqaale ka wada dalka ayaa gacanta ku haya dekadaha berbera iyo boosaaso marka lagu daro go-aanka looga howlgelinayo garoonka diyaaradaha muqdisho waxay haddana shirkadaha dalkaasi laga leeyahay doonayaan inay la wareegaan maamulka dekadda magaalada kismaayo ee xarunta maamulka shaadala dirirka ah ee jubbaland haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa itoobiya oo ciidamadii ugu badnaa kusoo daabushay deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed tobannaan kun oo ka tirsan qeybaha kala duwan ee ciidamada dowladda xabashida itoobiya ayaa lagu soo daabulay deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee gumaysiga itoobiya ku jira wararka ka imaanaya soomaali galbeed ayaa sheegaya in wax ka badan lixdan boqolkiiba awoodda ciidanka xabashida loo soo raray dhulalka soomaalida adunga oo ah taliyaha guud ee ciidamada saadka itoobiya oo soomaali galbeed soo gaaray ayaa sheegay in waxa uu ugu yeeray gobolka soomaalida uu hadda talis dhexe u noqday isku gudbinta saadka ciidamada xabashida ee ka howlgala ismaamulada axmaarada oramada iyo cafarta wuxuuna bogaadiyey taliyaha guud ee ciidamada itoobiya wararka ayaa intaas ku daraya in itoobiya ay ballaarisay garoonka diyaaradaha ee degmada guday halkaas oo la geeyey saraakiisha hegaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan daroniska teshome asamo oo ah taliyaha qeybta bari ee ciidamada xabashida oo hadlayay ayaa sheegay in dhulka soomaali galbeed ay ka dhigayaan meel ay kula dagaalamaan waxa uu ugu yeeray argagixisada iyo quwadaha diidan nabadda geeska afrika oo uu la jeeday ciidamada masar ee la filayo in soomaaliya la geeyo sawiro lagu faafiyey baraha internetka ciidamada xabashida ayaa muujinayay ciidamo kumanaan ah oo kusii qulqulaya dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga iyadoona itoobiya ay halkaasi geysay gaadiid gaashaaman horaantii bishan waxaa deegaanka feerfeer ee gobolka shabeelle kuna dhow xuduud beenaadka hiiraan gaaray taliyaha guud ee ciidamada itoobiya isagaoo xariga ka jaray saldhig milatari oo dhowaan halkaasi laga hirgeliyey waa markii ugu horreysay oo itoobiya ciidamo sidan u xoogan ay geliso dhulka soomaalida tan iyo sanadkii labada kun iyo labaatan kolkaas oo ciidamada xabashida loo raray dhanka ismaamulada tigray iyo amhara oo ay dagaallo culus ka socdeen waxaan markan soo qabanayaa barta alkatayb ay ku leedahay aaladda telegramka barta waxaa maanta lagu faafiyey muuqaal ay soo saartay katayb al ikhbaariya kaasi oo lagu soo bandhigayo weerar ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen saldhigga maleeshaadka murtadiinta ee deegaanka ilbaq ee duleedka degmada balcad ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe waxaan markan soo qabanayaa wakaalada wararka ee shahaadaa mareegta wakaalada wararka ee shahaadaa warbixino kala duwan ay maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiradda carabta ayaa bayaan kasoo saaray istishaadka mid ka mid ah hogaamiyeyaasha jihaadka ee dhulka shaam oo ku shahiiday duqeyn diyaaradeed oo toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacday gobolka idlib ee waqooyiga suuriya mujaahidiinta jasiiradda carabta ayaa si gaar ah ugu tacsiyeeyey ehelada hogaamiye sheekh abu cabdiraxmaan al maki iyo mujaahidiinta dhulka shaam toddobaadkan bilowga ah ay ahayd markii mujaahidiinta xuraasudiin ay cilaamiyeen in maraykanka uu duqeyn diyaaradeed ku dilay sheekh abi cabdiraxmaan al maki oo muddo kow iyo toban sano ah taagnaa saaxaadka jihaadka ee suuriya haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta wakaalada wararka ee shahaada waxaan markan soo qabanayaa mareegta enfafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa howlgalladii ugu dambeeyey ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qaraxyo la beegsadeen guri maleeshaadka ridada gaar ahaan kuwa nabad sugidda ay ka degan yihiin magaalada baydhaba waxaa xusid mudan in qaraxii xalay ka dhacay gudaha magaalada baydhaba ee lala beegsaday guriga ay ku sugnaayeen maleeshaadka sirdoonka ridada uu ku dhaawacmay hal askari oo murtada waxaana ku burburay laba qori oo e k afartan iyo toddoba ah ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada buulomareer waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka konton ee hoos taga degmada qorf xaraar ee gobolka mandheera oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay hadalhayn xoogan waxaa baraha bulshada ka dhaliyey warqadii ka soo baxday dowladda xabashida etoobiya ee ku socotay kooxda ridada iyo dowladda masar mandiqada geeska afrika ayaa aad looga hadalhayey hadalka kasoo yaray itoobiya iyadoo sidoo kale siyaabo kala duwan ay u falanqeynayaan warbaahinta caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah xubintiina caawa waa inaga inta aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa
العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا ببشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا اكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا
waa hagaaga dhegaystayaal markanna jubbada dhexe wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa soo gebagabaysay xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad taasoo socotay muddo soddon maalin ah xamladan ayaa si isku mid ah waxay uga dhacday ama uga socotay afarta degmo ee ay ka kooban tahay wilaayada jubbada dhexe dadweyne aad u fara badan oo muslimiin ah ayaana ka faa'iidaystay xafladdii gebagabada xamladan waxaa ka soo qaybgalay marti sharaf kala duwan waxaan ugu horrayn idiin soo gudbin doonaa mid ka mid ah culimaauddiinka oo si kooban uga hadlay wanaag fariista iyo xumaan reebidda waaladiina yumasikuuna bilkitaab kitaabka ilaahay si fiican loo qabsado kitaabka ilaahayna ma suuroobayso si wanaagsan oo dhammaystiran in loo wada qabsado ilaa fariidatu alamri bilmacruufi waalnahyi cani ilmunkar la helo oo ummaddani muslimiinta ah koox ama gruub u taagan mar walba alamru bilmacruufi waalnahyu cani ilmunkar saa awgeed baa alle wuxuu yidhi waltakun minkum أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إن أمة محمد laga helo qayb u taagan in wanaagga farto xumaantana ay reebto وaأulaaئika hum اlmuflixuuna soo ma aha dhammaan muslimiintu waxay u baahan yihiin bashariyaduna ay la doonayaan in la wada liibaano in la wada liibaano liibaanta aakhiro iyo ta adduunyaba la wada helo mu'minka wuu rabaa bishardi waa in la helo markaasi الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سأصو ألا ليه سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى مركل وحا كب قاهنيا وكو أمانيا كوا وناق فرا حمان تنركيبا مركا يري المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض حكا ضمبية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أمان إيو بوغادين كوين أو قف مؤمن أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أتاغنو لأمان أي مجرتو وأمان سمد كتمد ويان رب العالمين كي كتمد وحانا لبوغادين لأمان يا رنتي كوا أتاغن هد إيو غورالي إن أي وناغو دك فران منكر كنا أي كفريبان مركل ألا وحو يري إساغو كوحدا سبركيسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغادنية التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون ايش الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر صبغادين iyo amaanti ugu fiicnayd ma aha oo samada ka timido mu'miniinta u taagan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ilaahi uu ku bogaadinayo ma tahay mise ma aha mar kale allahu jala jalaaluhu waxa uu yidhi isagoo jamaacada barakaysan ee mu'miniinta ah uu bogaadinayo fii kitaabihi wuxuu ku yidhi aladiina in makkannaahum fi lardi aqaamuu asalaata waaatawu azakaata waamaruu bilmacruufi wanahuu can ilmunkar walilaahi caaqibatu lumuur sidaasuu alla yidhi subxaanahu wa tacaala waa sharaf iyo ammaan iyo bogaadintii ugu fiicnayd oo min rabbi alcaalamiina ka timid oo lagu ammaanayo mu'miniinta had iyo jeer u taagan farista wanaagga iyo reegista xumaanta mar kale alla wuxuu yidhi laysuu sawaa'a min ahli lkitaabi ummatun qaa'imatun yatluuna aayaati illaahi aanaa'a alleyli wahum yasjuduun يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين أذيب فالك ونأكسن من رب العالمين كالصعطاء مؤمنين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر كفي عن بالشك سفضى الله نقدقه كو الرب أصدعه أمانيه الله نقيله aayaadku way badan yihiin luqmaan ibnulxakiim maruu inankiisu la dardaarmayey muxuu yidhi wa'mur bilmacruufi wanha cani ilmunkar wasbir calaa maa asaabak ina dalika la min casmi alumuur alaamiruuna bilmacruufi wannaahuuna cani ilmunkar ma badbaadayaan deetana manhajiyada laga rabo waa maxay wasbir calaa maa asaabak adkayso almru bilmacruufi wannahyu cani ilmunkar dhibaato badan baa ka timaada wax badan baa ka imanaya oo naftiibaa ku halligmaysa hantidii ayaa ku halligmaysa waa lagu eryayaa waa lagu burinayaa waa lagu qaxootiyeynayaa caalamkao dhan baa isugu kaa tegaya magacaadaa la bedelayaa adduunkao dhan baa kuu midoobaya wasbir calaa maa asaaba dulqaadkaasi la dul qaato الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوض القاتاي إن ذلك لمن عزم الأمور من رجع مبدأ إيسو كرر الشيء يأمب كسروبية الله وحده سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر dhibaatooyin badan bay leedahay in dacwo loo istaago bani aadmiga maanta adduunyada jooga runta loo sheego xumaantana laga reebo qofkii u babac dhigaay waa nin iimaankiisu manjaha uu joogo halkaa uu joogo macruufkaad isfaraysaa munkarkana waad iska reebaysaan weliba waad ku sanduraysaanoo waad ku xakamaynaysaan islaamka dushii waa waajib sidaasi haddaydan yeelin oo kuwa munkarka samaynaya gacan bir ah aan lagu qaban oo la fudeedsado nebigeenu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam axaadiistu way kala duwan tahay mar wuxuu yidhi qulubtiinu ilaahay isku garaacayaa qalbiyadiina laga buuxinayaa isnacayb ilaahay lacanadiisuna waa idinku soo degaysaa sidii banu israa'iil ku dhacday oo kale lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciise bni maryam dalika bima casaw wa kaanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu labi'sa maa kaanuu yafcaluun
markana codka aad maqli doontaan waa afhayeenka golaha dhaqanka ee wilaayada jubbada dhexe hadalkan kooban gebagabadii xafladda ka jeediyey xamladii beryahan socotay xamlatu irshaad alumma ilaa sabiili rashaad gebagabadeedii iyo gunaanadkeedii ayaa la soo gaaray waa muddo hal bil ah muddadaas halka bil ayaa lagu soo gebagabeeyey marka dhammaan maanta waxaan ognahay dadka muslimiinta qeybahooda kala gedisan dhammaan micnaha tuulotuulo degmodegmo dhammaan waa la gaarsiiyey wax micnaha cudurdaar ah ma jiro soo maah haddii aan micnaha u soo noqdo waxaa laga rabaa marka dadka muslimiinta si guud ahaan rag iyo dumarba waxaa laga rabaa dhammaantiina waxaad tihiin ducaad kulligiin dhammaantiina qof waliba waxaa saaran mas-uuliyad kullukum raacin wa kullukum mas-uulu can raciyatii waxaan rabnaa marka mas-uuliyaddaas inaad dhammaanteena wada gudano aan iska kaashanno wixii xumaan la arko la soo sheego loo midoobo hal meel looga soo wada jeesto kan micnaa ganacsiga ah inuu guto kan waxuu ka gadaayo hadduu arko micnaha wax qaldan inuu dacwada ka guto macnaha gabdhaha iyaga sidoo kale gabarh kale xijaab gaaban hadday wadato ama wax khafiif ah inay u digta iyadana marka sidaasaa loo baahan yahay dacwada in micnaha hal meel looga soo wada jeesto marka intaasaan dardaarmaynaa hadduu ilaahay idmo haddaan nahay annaga nuqubada jubbada dhexe arrinkan waana soo gaarsiiyeen walaayatu jubbal wusda iyo maamulkeeda iyo makaatibkeeda dhammaan waana qaadannay maamulkana waan garab taagannahay waan la shaqaynaynaa waan garab joognaa insha allahu kariim qofku waxyaalaha la mamnuucay in laga haro annagana waan qaadanay haddaan nuqubadinnahay maamulkana waan garab taagannahay aadna waan u soo dhowaynaynaa waan ku faraxsannahay marka insha allahu tacaala wakhtigoo gaaban dartiis intaas ayaan ku soo gaabinaya wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa hagaahaga dhegaystayaal markanna waxaan idiin soo gudbin doonaa kelimaduu halkaa ka jeediyey waaliga wilaayada jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo faahfaahiyey muddadii ay socotay xamlada goobaha la gaarsiiyey iyo dadkii muslimiinta ahaa ee ka faa'iidaystay alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlmursaliin nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin wbacdu yaquulu اllahu tabaaraka watacaala في محكم تنزيله وأصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ikhwatii fi lcaqiida assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacsalaam walaalayaal allah ayaa mahad iskale subxaanahu wa tacaalaa allihii inugu kulmiyey beydkan ka mida buyuudda ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaan u mahad celinaynaa bacda xamdillaahi si aad ogtihiin wilaayada jubbada dhexe iyo guud ahaanba wilaayaadka islaamiga waxaa laga iclaamiyey xamlo lagula dagaalamaya munkarka noocyadiisa kala duwan laguna faraya macruufka noocyadiisa kala duwan hadba ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu inaga karsiiyey annaga ka wilaaya ahaan xamladan waxaan iclaaminay habeenkay bishu ahayd afar iyo labaatankii muxaram kun afar boqol afartan iyo lixdii ayaan iclaaminay xamladan ay noo bilaabatay caawo oo bishu ay tahay shan iyo labaatanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo lixdana waxaa inoo soo dhammaaday xamlada wejigeedii hore ee ahaa wacyigelinta bulshada in la wacyigeliyo ujeedka xamladan iyo waxa loo socdan ummaddii in la gaarsiiyo dhagahooda lagu dhibciya ayaa inoo soo dhammaatay allah ayaanu la mahadcelinaynaa subxaanahu wa tacaala si wanaagsan oo aada u khayr badan sida aan filaynay si aada uga wanaagsan oo uga khayr badan oo annaga ku talagalkeenni boqolkii boqol ka wanaagsan yuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu hirgeliyey waxaan rabnaa insha allahu tacala dee hadda wixii ka dambeeyana wejigeeli wejigeedii labaad yaa insha allahu tacaala aan geli doonaa waxaan rabay marka xamlada wejigeedii hore markaan iclaaminay kabacdi gobolka wuxuu ka kooban yahay afar degmo afarta degmo ee gobolku ka kooban yahay degmadan jilib degmada bu-aale degmada saakow iyo degmada salagle afarta degmoba hal mar ayay xamladu ka wada bilaabatay ummadda in la gaarsiiya marka ugu horeysay innagu waxaan magacawnay lajno laba qaybood ka kooban oo ragga tanfiidka gobolka oo xamlada ummadda inay gaarsiiyaan ka shaqaynay lajnada mid ka mida waxay ku qornayd degmada jilib iyo tuulooyinkeeda inay ummadda gaarsiiyaan maadaama babilationka degmadanu aada u fara badnaa lajnada kalena waxay ka shaqaynayeen degmooyin kale saddexda ahaa yay ka shaqaynayeen xamladaa ilaahay mahadii ilaahay wuxuu inoo suurageliyey afarta maamul ama afarta degmo magaalooyinkeeda mid walbaoo ka mid a xamladii sida la raba inay uga hergeshay degmo walbana tuulooyinkeedii ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo qadaray tuulooyin badan oo ka mid ah in dadkii loo tago xamladii la gaarsiiya miitaal ahaan degmadan jilib waxaa dacwada la gaarsiiyey xamlada sagaashan iyo kow tuulo oo ka tirsan degmadan jilib ayaa lajnadii gobolka iyo maamulkii degmada iyo culammada iyo nuqabada oo isla socda ay gaarsiiyeen sagaashan iyo kow tuulo oo degmada ka mid ah ilaahayaanu subxaana wa tacaala ku mahadsan degmada saakow oo iyaduna markaas tir ahaan kaalinta labaad ku jirtay iyadana wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala inoo suurageliyey degmada magaalada ay ku taallo marka laga soo tago siddeetan iyo saddex tuulo oo ka tirsan degmada saakow ayaa xamlada la gaarsiiyey ilaahayaa ku mahadsan subxaana wa tacaala sidoo kale degmada bu-aale ilaahay wuxuu inoo hirgeliyey in la gaarsiiyo soddon iyo laba tuulo oo ka tirsan degmada bu-aale ayuu ilaahay subxaana wa tacaala inoo hirgeliyey degmada salagle iyadana waxaa ilaahay subxaana wa tacaala inoo hirgeliyey labiiyo labaatan tuulo oo ka tirsan degmada salagle in xamladan la gaarsiiyo ummaddii loo sheegay guud ahaan tuulooyinka marka la isu geeyo degmooyinku waa afar degmo marka la isu geeyo tuulooyinka marka la isu geeyana waa laba boqol labaatan iyo siddeed tuulo ayaa muddadaa bisha ilaahay subxaana wa tacaala inoo hirgeliyey dacwada in la gaarsiiyey alxamdulilah ilaah ayaa ku mahadsan hal bil gudaheeda in ummad intaa la eg tuulooyin intaa la eg iyo degmooyin intaa la eg oo insha allahu tacaala aan idiin sharaxi doono wujuhda iyo dadka lala kulmay la gaarsiiyo waxay ku hergeshay ilaahay fadligii subxaanahu wa tacaala uma waxay ku timid juhuuddii iyo dadaalkii ay bixiyeen maamulkii iyo nuqabadii iyo culammadii iyo dadkii ahlulxalli walcaqdigo iskaashanayay juhuuddii ay bixiyeen ayay ku timid ilaah ayaa ku mahadsan subxaana wa tacaala inoo hirgeliyey xamladaas sidaas ayay inoogu hergeshay muddadaas socotay xamladaa inta ay socotay dadka lala kulmayay waxaa ugu horeeyey culammada degmo walba ama tuulo walba ama maqar walboo la taga waxa ugu horeeye lala kulmaayay waxay ahaayeen culammada markaa meesha joogta iyagii waa albaabkii guriga laga galaayay markii iyaga lala kulma la tawjiihiya lala hadla qorshihii laisla qaata iyadoo culammadii la kaashanaya yaa haddana bulshada inteedii kale yaa loo sii dhaqaaqayay dadka lala kulmaya waxaa ka mid ahaa oo kaalinta labaad ku jiray nuqabadii salaadiintii odayaashii hogaankii dhaqankaa ka mid ahaa hogaankii dhaqanka markii iyagan lala kulma oo xamlada iyo waxay xambaarsanta loo sharaxa kabacdi iyaguna kaalinta ay ku lahaayeen ayay iyaguna ka qaadanayeen wacyigelintii bulshada kaalintooda ayay ka qaadanayeen sidoo kale dadka lala kulmaya waxaa ka mid ahaa macallimiintii madaariista qur-aanka dhigaysay iyo kuwii muasasaadka tacliimigaha wax ka dhigayay dhammaan macallimiinta noocyadooda kala duwanna waxay ahaayeen raqamka saddexaad ee lala kulmayey oo lagala hadlayo ummaddan sidii macruufka loo gaarsiin lahaa munkarkana looga reebi lahaa waxaa ka mid aha dadka lala kulmaya ardada dugsiyada qur-aanka dhigta kuwa dugsiyada dhigta qur-aanka iyo kuwa muasasaadka tacliimiga ku jira dhammaantoodba waa lala kulmayey qolo walbana makaankooda iyo meeshooda ayaa loogu tagayey waxaana lagala hadlaya qolo walba wixii munaasabku ay xamladan kaga aadan inay kaalintooda ka qaataan sidoo kale dadka lala kulmaya waxaa ka mid ahaa dumarka maraakiista wax ka barta ee maraakiista wax ka dhigta dumarka muslimaadka ayaa qayb ka ah iyaguna lala kulmayey waxayna miise gaara u lahaayeen waan uga mahadcelinaynaa ummadda lala kulmayo kuwa ugu badan waxay ahaayeen dumarka kuwa ugu tirada badan dumarka ayay ahaayeen ilaahay aana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid ahaa waalidiinta dadka waalidiinta ee ardayda dhalay iyagana si gaar aha loola kulmaya rag iyo dumar waxay doonaanba ha noqdaan lambar gooni oo lala kulmaya ayay ahaayeen waxaa sidoo kale lala kulmayey dadka xirfadleyda ee shaqaysta xoogooda ku shaqaysta muruqmaalka sida mataqaana ee darawaliinta qolada dawaarada ka shaqeeya ee kuwa mootada wada ee mataqaana ee nimanka hilibka iyo kawaanada gada iyo wixii la mid ah muruqmaalka oo dhan iyo xirfadleyda iyagana si gooni ah ayaa loola kulmayey waxaa iyaguna si gaara loola kulmayey ganacsatada oo noocyadooda kala duwan kuwa leebalka hoose kuwa dhexe iyo kuwa sareba rag iyo dumar waxay yihiinba ganacsatada magaca iyagoo wata ayaa lala kulmayey xamladu dadka ay wajahaysa ee lala kulmayey lala hadlayay sideedaa sinfihii horta ka koobnaayeen ilaahayna subxaana wa tacaala sideeda wuu inoo hirgeliyey degmooyinkii aan ka shaqo bilownay dhammaanba waa lagala kulmay bifadli illaahi waraxmati ilaahi aana ku mahadsan waxyaalaha dadka lagala hadlayay waxay ahaayeen dee wax macruuf oo ilaahay buu ina faray oo iska xuduudba aan lahayn iyo waxyaalo munkaraada waayahan dambe inaga inagu soo badanaya na soo galayay oo ummadda si gaara tarkiis loo saarayo lagala hadlaya mamnuucaadka ummadda lagala hadlayay waxaa ka mid ahaa telefoonada waaweyn asbaabaha keenay in munkarka lala dagaalamona waa munkaraad soo daahiray telefoonada guryaha yaalla dumarka iyo ciyaalka way isku sawirayaan sawirkaasuna wuu baxayaa dadaalka iyo juhdiga intaa la-eg waxa loo bixiyey waxay ahayd hal arrin oo keliya mas-uuliyadda ina saaran inaan gudanno xamlada waad garanaysaan shacaarkeeda wuxuu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati mas-uuliyadda iyada inagoo gudanayna way waxaasoo waajiba wax loo bixiy waxaasoo juhuuda loo bixiyey fadhigeena iyo jalsadeenniina halkaasaan ku soo xiranaynaa wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
لحن النصر في الأسماع سحرا راهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
hagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkuu idinkaga imanayo waa idaacadda andalus markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda xaaladihii ugu dambeeyey ee falastiin waxaana la socodsiinaya walaalkeen suhayb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay faysal markaan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin dabacan dagaalada iyo duqaymuhu waa kuwa joogtaa saacadihii lasoo dhaafay cadowga allah duqaymo kala duwan ayuu qidaaca ka fuliyey goobaha uu duqeeyeyna faysalo waxaa ka mid ah magaalada khan yunis oo ah halka ugu badan ee ay ka dhacayaan duqaymaha cadowtooyo sidoo kale deegaanada dhaca bartamaha sida nusayraad iyo xayu zaytuun iyagana waxaa laga soo sheegayaa duqaymo kale ilaa koonfurta oo rafax ah sidoo kale waa kuwa ishaysta cudwaanka ka dhanka dadka shacabka reer filistiin tirakoobkii u dambeeyey ee ka soo baxay waxda caafimaadka magaalada khaza waxaa lagu sheegay in tirada shuhadada afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay gaarayso ilaa lixdan iyo siddeed ruux halka dhaawacyadu ay yihiin toddobaatan iyo toddoba kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan kun lix boqol iyo laba ruux halka dhaawacyadu ay yihiin walaalka sagaashan iyo saddex kun siddeed boqol konton iyo shan kale halkaa haddii aan kaga gudubno cudwaanka ka dhanka shacabka reer filistiin dhankooda kooxaha muqaawamada filistiin howlgal ay fuliyeen waxaay ku beegsadeen fariisiinka loo yaqaano mars oo ay ciidanka gumaystaha yuhuuddu leeyihiin waxaana lagu beegsaday sawaariiqda nuuca ridada gaaban sidoo kale faysalow howlgalladii saacadihii lasoo dhaafay muqaawamadu ay fuliyeen mid ka mid a waxaa lagu beegsaday saldhigii ciidanka gumaystaha yuhuudda ay ku lahaayeen magaalada khan yunis sidoo kale muqaawamada waxaa u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan laba diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn oo ah kuwa wax basaasa waxaana diyaaradahaasi lagu soo riday magaalada khan yunis dhanka kale faysalow dagaalada ka socda dhulka daanta galbeed ayaa weli ah kuwa sii socda saacadihii lasoo dhaafayna waxaa dhacay dagaallo foolkafol ah oo dhex maray muqaawamada falastiiniyiinta iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda dabcan kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay iclaamiyeen in mid ka mid ah khiyaadadooda dhulka daanta galbeed lagu dilay iska horimaadyo halkaasi ka dhacay qaa'id kala dilay ayaana lagu magacaabo abuushujaac ninkan ayaana muddo laba sano ah waxaa ku raad joogay maamulka gumaystaha yuhuudda isagoo wereeriyey dhammaan hay-adaha amniga maamulka sahaynada xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa aad ayuu u mahadsan yahay suhayb ayuu kaasi ahaa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع waa tahay dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaana ku soo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah intaa ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا